waman ihtadaa bihadihi ilaa yawmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay adiladii ka warramaysay dikriga allah la xusaya subxaanahu wa tacaala darafay nahaar maalinta labadeeda gelin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa min alleyli fasabbixuu wa idbaara annujuum aayadihii ka warramaya ayaanu dhex maraynay oo ka mid ahay kitaabka la yidhaha saxiixu lkalim dayib kitaabkaas ayaanu daraaso ugu jirnay marka ciwaanka noo soo dambeeya ayaa wuxuu ahaa alla in la xuso maalinta labadeeda gelin adilada ku soo aroortay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi rabbiga habeenka qaarkii nasif iyo ciddiguu markay dabajeediyaan oo waa beriga iyo saqda dhexe habeenka intaba daacada alla ku dadaal marka aayaddaas waxaa laga faa'iidaystay in la doonayo qofka muslimka ah marka waa beriga la gaaro inuu rabbigii dikrigiisa badiyo iyo saqda dhexe habeenkaba baryahan allana uu ku dadaalo sida oo kale marka xidiguu soo qaabili rabaan waa galabnimada ee waa inuu dikriga alla badiyo kuna dadaalo marka qofka muslimka waa inuu dadaal fara badan ka muujiyo dhinac walbaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun allah subxaanahu wa tacaala ayaa yani nazaha subxaana allah macnaha allah subxaanahu wa tacaala nazaha waktiga aada gaalmaysataan iyo waktigaad waa fariisataan labadaba waxaana culimada in badanu ku fasireen galabnimada in loola jeedo salaadaha gelinka dambe waa duurka iyo casriga eh waa berigana loola jeeda salaada subax waxay kaloo ku fasireen in laga wado qoraxda soo bixideeda ka hor dikriga alla badiya intaysan dhicin ka horna dikriga alla badiya wa suurat ruum allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kale oo yidhi wa aqimi salaata darafay nahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi-aat salaada hagaaji qofkii ou muslimka ahu maalinta labadeeda gelin iyo saacada habeenka ka mid ah xasanaadku sayi-aadka way baabi'iyaane salow fiirsa hadalka uu leeyahay allah subxaana wa tacaala salaada hagaaji maalinta labadeeda gelin iyo saacada habeenka ka mid ah waayo xasanaadku sayi-aadka ayay baabi'inoy tirtirin qofka muslimka waxaa laga doonayaa mar kastaba inuu alla u soo laabto tooba keeno carabkiisa dikriga alla ku hayo leanna qofka marka naftu ka baxayso wixii uu ku halaaqi jiray ee uu afkiisu jeclaan jiray ayaa hadalkiisu noqonayaa marka qof walba u khayr isba rabbi khayr hana ku qatimo oo khaatimadeena waxaanu fahmeeye xadiidka lix iyo tobnaad nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man qaala xiina yusbixu wa xiina yumsi axadkii yidhaahda markau waa fariisto iyo markau galabaysto labadaba subxaana allahi wa bixamdih mi-ata mara boqol jeer lam yaati axadun yawma alqiyaama axad lama imaanayo maalinta qiyaamada biafdala mima jaa bi waxau kaasula yimid wax ka fadli badan ilaa axadun qaala misla maa qaala awsaad ilaa axad boqolka inta yidhi ka badiyey ma ahane sida ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu caddeeyey subxaana allahi wa bixamdihi qofkii yidhaahda waa berigii iyo galabnimada markiibana boqol jeer yidhaahda maalinta dayaamada waxau qofkaasu la yimid wax ka fadli badan qof la imaanayaa ma jiro ilaa qof boqolkaa inta yidhi ka sii badiyey maahane ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam kolkaa qofka ka sii badiya waa qofka adkaarta kale ee mashruucaa ku daray oo xadad mucayana ma jiro tahliil waa kelimada tawxiid ah iyo qayrkooda awlaada mashruucada ah qofkii ku siyaadiyey weeye oo sii batsaday khayraadka xadiidkaa muslim ayuu ku sugan yahay saxiixiisa rasuulka sala allahu calayh wasalam tasbiixda aada ayuu ugu ammaanay dadka galab iyo subaxba in lala yimaado ee aan lagu dadaalo yaan laga tegin xadiidka toban iyo toddobaad kaana nabiyullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla waxuu ahaa idaa amsaa kolka u galabaysto waxuu rasuulku ahaa inuu yidhaahdo amsaynaa wa amsa almulku lilah walxamdu lilah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir rabbi as'aluka khayra maa fi hadihi allaylati wakayra wakayra maa bacdaha wa acuudu bika min shari maa fi hadihi allaylati wa shari maa bacdaha رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مسلم ومسلم حديث صحيح أبرز هضراء كانت سنة الله خير أمسينا وأمس الملك لله ورسوله وأنو كرميسنا الملك لي وودنا ربنا وقوه كرميسنا وإسكالب walxamdu lilah mahad allah kaliya ayay usugan barskale mahadda rasmiga ah laa ilaha ila allah allah mooye macbuud kalo xaq lagu caabudaa mawjuud maaha waxdahu laa shariika lah keliga xaalo uu yo wax la wadaaga usugnayn lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir alla mulki baa usugan iyo boqortinimo iyo mahad iyo xamaan shay walba kulligi korkiisana ki kala weli rabbi as'aluka khayra maa fi hadihi layla rabbiyo waxaan ku su-aalanayaa habeenkaan soo socda khayrka dhexdiisa ku sugan iyo wa khayra maa bacdaha waxaa ka dambeeya layladan oo khayra wa acuudu bika min shari maa fi hadihi layla layladan oo taha sharteeda ayaan kaa magangelin iyo wa shari maa bacdaha waxaa iyada ka dambeeya shartooda rabbi acuudu bika min alkasal allah ayo waxaan kaa magan gelayaa wegsi wa suu'i lkibar iyo da'weynan iyo gabow xun rabbi yaa rabbi rabbiyow acuudu bika waan magan gelayaa min cadaabin fi nnaar wa cadaabin fi lqabri waxaan kaa magan gelayaa allah ayow cadaabka naarta iyo kan qabriga rasuulka sala allahu alayh wasalam waxuu noo silaca ka jiraa qabriga cadaabkiisa iyo ka naarta labadaba axad walboo muslim oo sidii rabbi kaaga bixin lahaa ku dadaal oo baryaha allah ha la fadhiyo kolka galabtii marka la gaaro ayaa la odhanayaa amsayna wa amsa lmulku lilah riwaayad kale waxay leedaha wa idaa asbaxa qaala dalika ayda markau qofku waabariisana sidaas oo kale ayuu akrinayaa hadda waxaa la yidhi amsayna wa amsa lmulku lilah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وغير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر waa marka gabaannimada la joogo subaxnimada waxaa lagu bedelayaa asbaxnaa wa asbaxa mulku lilah walxamdu lilah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir rabbi as'aluka khayra maa fi hadi layla waxaad oranaysaa rabbi as'aluka khayra maa fi hada alyawm wa khayra maa bacd shartana saas oo kala wey ربي أسأل يعني وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد marka meelahaas un baa laga bedelaya laakiin inta kale galabta iyo subax isku sibaas cada loo akri in laga tagana looma baahno xadiidka toban iyo sideed qaala cabdullahi ibnu qubayb wuxuu yihi ninka la yidhaahdo kharajnaa fii laylati madirati madirin wadulmati shadiida waxaan baxnay laylo roob da-ayo habeen roob da-ayo roobbow oo jirto mugdi daran oo jiro ayaan tagnab nadlubu nabiya sala allahu calayh wasalam liyusalli bina annagoo nabiga raadinayna si uu noo dejiyo fa adraknaahu waan haleelna u waan ka daba tagnay rasuulkii socdaal bay ku jireen lahay markaasu uu yidhi buu rasuulkii markaasoo qul falam aqul shayan waxba ma dhihin buu yihi cabdullah uma qaala qul falam aqul shayan waxba ma dhihin qaala wuxuu yihi qul cabdullaahi ibnu qubayb ninka la yidhaaha wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam qul markuu yidhi waxba ma aanan oranin markii saddexaad waxaan ku yidhi ma aqulu yaa rasuula allah rasuulkii allow maxaan idhaahdaa rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi qul huwa allahu axad walmucawadatayn qul huwa allah waxaad suuradda la yidhaahdee oo akri iyo mucawadataynka waa birabbilfalaq iyo birabbinaas leh xiina tumsii marka aada garabaysatid iyo waxiina tusbixu marka aada waabarisatidba waxaadna mid walba ka hadlaysaa ood ku celiyaa salaasa maraad yakfiika min kulli shay wax walba ayay kaa kaafin oo dhibaataa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam rabbi ayaa waardiye kaaga dhigaya ku ilaalisa ee waxaad yeelaysaa suuradaha saddexdaa midiiba saddex jeer akri wax walba way kaa kaafin rabbi ayaana ku dhawraya ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam saddexdaas suuradood galab iyo subaxba waxaa la doonayaa mid walba in saddex jeer la akriyo oo lagu celiyo waxaana loo baahaya adkaartaas la subaxdii la akrinayo in lagu daro oo aan laga tegin sida nabiguba uu samayn jiray sala allahu calayh wasalam xadiidkaasu waa saxiix abu daawuud tirmidi iyo nisa nisaa-i ayaa qoray xadiidka sagaal iyo tobnaad kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yucallimu kii bara asxaabahu asxaabtiisa oo wuxuu ku qawlayay nabigu idaa asbaxa axadukum xakiin hadduu waa fariisto falyaqul ha yidhaahdo allahuma yaa allah allahayow bika asbaxnaa adaan ku waafariisanay awoodaada ayaan ku waafariisanay wa bika amsaynaa adiga ayaanu ku galabaysanaynaa awoodaada ku galabaysan wa bika naxyaa adiga ayaan ku noolno awoodaada ayaan ku noolnay wa bika namuud adiga ayaan kuu dhiman wa ilayka masuuru marjica loo soo laabanayaana xaggaaga ayuu ahaaday allahuma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka alnusuur waad ujeedaa waa caqiidadii oo dhammaystiran waxaa lagu waafariistay waa uwada rabbi uwada rabbi baana lagu galabaysanayaa cid kalee koonka alla la maamusaa ma jirto oo cidka iyo dhulka wax ka dhalan kartaa ma alla la tarida wa idaa amsaa kolkau galabaysana falyaqul ha yidhaahdo qofku ayuu nabigu yidhi oo isaguna wuu oran jiray sala allahu alayh wasalam allahuma bika asbax amsayna adiga ayaanu kuwa galabaysano waysadoo baa laga bedelay allahuma bika amsaynaa wa bika asbaxnaa wa bika naxyaa wa bika namuud wa ilayka nusuur meesheedu wa ilayka masiir baa lagu bedelay nusu nusuur iyo masiirna waa islaamid oo waa marjica loo laabanayo marka adkaartaas ayaa aw nabigu ahaa inuu baro saxaabadiisa galab iyo subaxba inay la yimaadiin xadiidka waa saxiix waxaana qoray tirmidi iyo rijaalka labaad xadiidka labaad dabaad can inabiyi sala allahu calayh wasalam ayaa laga wariyo qaala nabigu wuxuu yidhi sayidu listikfaar istikfaarta waxaa sayid u ah inta rabbi looga kufraan dalbo xagga macnaha waxaa ugu guda weyn oo sayid u ah inuu qofku yidhaahdo allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa waxdika ma istadact acuudu bika min shari maa sanact abu'u laka binicmatika calaya wa abu'u bidanbii fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant waa xadiid ku sugan bukhaari rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa inuu ku dhawaaqo allahuma anta rabbi adugu waxaabay allah ayuu qaalibki aniga inkaankuway barbaariyey laa ilaha ilaa anta adiga mooye macbuud kaloo xaga lagu caabudaa mawjuud ma aha khalaqtanii adiga oon baa i khalqay aniga wa ana cabduka aniguna addoonkaagii baan ahay wa ana calaa cahdika ballankaagii dushiisa ayaan ahay iyo waxdika yabohaagii ma istadactu intaan garo macaadka caleyhi wey waxaa kugula ballamay iyo wixii aan ku yabaho inaan adiga ku rumeeyo camalka ku qalisa ahaa in alla intaan kale waan ku dulsanahay wey acuudu bika allahayo waxaan kaa magan gelayaa min shari ma maadadii sanactu aan sameeyey adugu waan diranayaa oo waan ixtiraafin laka adiga allow binicmatika nicmada iyo wanaaga aad calaya aniga dushayda u dhisay ood iigu nicmaysay wa adugu waan garanayaa bidembii dembiga aan galana waan ixtiraafin oo waan ogahay inaan gaboodfal sameeyey ee fakfirlii allahayow dembiga ii dhaaf fa inahu shaniya laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga mooye axad kale eh sayidul istigfaar taas ayaa la yidhaah waad u jeedaa waxaa lagu sugay tawxiidu rububiya rabbi inuu keligii kii wax abuuro wax arsumayo wax diraya yahay waxaa lagu sugay tawxiidu uluhiya keligii ayaa dembiga loo dirtay lagana kufraan dalbay waxaa lagu sugay tawxiidu lasmaa wasifaat oo magacyo alla iskelaya ayaa lagu sugay war qofka muslimka uu ka faa'iidaysto khayraadka gud ku dadaal maqaalaha qofkii yidhaahda ayuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalama kaataas xiina yumsi marka u galabaysto oo famaanta minlaylati habeenkiisaa dhinta dakhala jannata jannadou gelayaa sida ayuu yihi sala allahu alayh wasalam waman qaalaha qofkii yidhaahda xiina yusbixu marka uu waabariistana oo famaanta min yawmihi maalintiisaa dhintana dakhalad jannata jannada ayuu geli qofkii waa berigii yidhaahda ee maalintaa ku dhintaana jannadou gelayaa qofkii galabnimada yidhaah ee habeenkaas dhintaana jannadou gelayaa buu yihi sala allahu alayh wasalam waxaa dadka inuu qof kayr la yahay oo rabbigii ka cabsanayo janno waa la isla galaa arrinku maaha xadiidka kow iyo labaatamaad qaala abubakrin sidiiq waxau yihi radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla waxau yihi qul de ababakarow qof walba muslimana waa u yidhi idaa asbaxta markaad waabariisatid wa idaa amsayta markaad garabaysatid waxaad idhaah allahuma caalim alqaybi wshahaada fatir asamaawaati walard raba kuli shayin wamalika ashhadu an laa ilaha ilaa anta acuudu bika min shari ma nafsi acuudu bika min shari nafsi wa shari shayطaani wa shirki wa fii riwaayatin an aktarifa calaa nafsii suuءa aw ajurahu ilaa muslim rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi markaad waabariisatid amaad garabaysatid waxaad tidhaa allaha cilmiga qeybkaa ku cilmiga lahow oo qeybka iyo waxyaalaha naga qarsoon allaha ku cilmiga lahow ah yani waxa naga qarsoon iyo waxa la arkayaba rabbiga ku xaarimka lahow oo samaawaadka iyo ardada qalqayo faadiriga waa qaaliga shay kastana rabbigiisa ahow kanantana ahow ashhadu an laa ilaha ilaa anta waxaan diraya adiga mooye maxamuud kalo xaga lagu caabudanaysa mawjuudahay marka acuudu bika allahayo waan ku magangelin min shari nafsi nafsadayda sharteydaan kaa magangelin wa shari shaydaani wa shirki shaydaanka iyo shirkigiisa iyo balaayada xumow dadka barayana waan kaa magangelaya sidaas abuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam wa an aktarifa inaan usoo qaad inaan u jidana waxaan u qaadana waan kaa magangelin calaa nafsi islam nafsadeeda inaan xumaan usoo daro ow ajurahu ilaa muslim ow ajurahu ajurahu ilaa muslim inaan nafsadeeda xumaan usoo daro iyo inaan qof muslim xaadada u jiido qulhu dehbu yidhi adkaartaada idaa asbaxta markaad waabariisatid wa idaa amsayta korkaad garabaysatid wayda akadta madjaxaka makaana jiibkaaga markaas rasuulka sala allahu alayh wasalam ashaabtaas waxau u sheegay abubakar inuu la yimaado saddexda wakti oo waktiga la jiifanayo iyo waktiga hurdada laga kaco subaxnimada salaada subax ka gadaal iyo salaada casriga ka gadaal wanaagkana laga doonayo qof walba oo muslima inuu rabbigii ku magan galo xifdiyo usan marnaba ka tegin maxaa yeelay aada iyo aad bay nolosha qofka muslimkaa wax uga taraysaa rabbi oo laysu dhiibo waxdaaniyada alloo la sugo diinta in loo shaqeeyo oo la ysgaransiiyo ayaa ku sugan allahuma caalim alqaybi washahaadati faakir asamaawaati walard rabi raba kuli shayin wamalika أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أطلق على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم marka egtarasa marka la leeyaha waa soo dari aanaftaada ay u soo darji marka ajurahu la leeyahay waa jiidi qofka loo jiido shaygoo sabab loogu noqdo marka la iska ilaaliyo waxaa lagu xixun oo dhan oo rabbiga laga boqo xadiidka labaatan iyo labo qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam maa min cabdin addoon ma jiro yaquulu ku qawla fi sabaaxi kulli yawmin wa masaain fi sabaaxi kulli yawm wa masaa'i kulli layla addoon ma jiro ku dhawaaqa maalin walba subaxnimadeeda iyo habeen walba galabnimadiisa ku dhawaaqa sacadatan soo socotaa bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu caliim oo weliba ku celiya talaata maraat lam yadurahu shayun lam yadurahu shayun shayna ma dhibaya ayuu yihi sala allahu alayh wasalam waa axad ki yidhaahda maalin walba subaxnimadeeda iyo habeen walba galabnimadiisa salaata maraat bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu caliim xadiidka waa saxiix waxaana soo saaray tirmidi iyo abu daawuud qof walba oo muslima marka rabbigaa ka baqo oo diintan alla ku dadaala u shaqeeya iyada axad alla axadkii diinta islaamka u guntadaa waa guulaysanayaa sagi kuma jiro xadiidkii saddex iyo labaatamaad lam yakun innabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu ma ahayn yadacu kii ka taga haaulaa'i dacawaad ducooyinkan soo socda xiina yumsii wa xiina yusbix markau galabaysto iyo kolkau waafariista labadaba ducada soo socoto nabigu sina ugama tegi jirin sala allahu alayh wasalam ducadu waa ducadatan allahuma inii as'aluka alcaafiyata fi dunya waalaakhira allahuma as'aluka alcafwa waalcaafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahlii wa maali allahuma astur cawraati wa aamin rawxaati allahuma axfadnii min bayni yadaya wa min kalfi wa can yamiini wa can shimaali wa min fawqi wa acuudu bicadamatika an ugtaala min taxti rasuulka sala allahu alayh wasalam ducadaas aanu akrinay inuusan marnaba ka tegi jirin ayaa xadiidku noo caddeeyey sala allahu alayh wasalam xadiidkaas ducada sheegay waa xadiid saxiixa oo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay soo saareen waxaa maadi aada u arkaysaa ducada qiimaha ay leedahay iyo halkay isugu xiran tahay gabab iyo subaxda rasuulku waa la imaan jiray sala allahu alayh wasalam allah iyo waxaan ku su-aalanayaa ayuu ka bilaabaya caafimaad adduunka iyo aakhirada labadaba wax kastoo la kaada iga caafi weeye waxaan ku su-aalanayaa cafi oon i cafisid iyo caafiya oon wax kastoo xun ka ilaaliyo diintayda adduunyadayda ehelkayga iyo xoolahayga intaba allah iyow astur ayuu yihi xawraadkayga oo aamin geli rawcaadkayga argagaxaya waxaa laga baganaya iga dhawr allahuma axfadnii min bayni yadaya allah iyow hortayda iga eeg iga xifdi oo gadaal iga xifdi oo midig iyo bidix iga xifdi oo kor iga xifdi waxaana kaa magan gelayaa in hortayda dhulka lala jiro ugtaalku waa bimacna alkasbi goynta dhulka laysla goynayo axad walba u ku faker arrinkaa isaga oo rabbigaa ka cabso dhulka la isla jari doonee iyo duufaan laysku soo diri dooneeba adduunka ka halaagbu qarka u saaran yahay meel laysku dhejiyo nolol looga talagalaha adduunyadu ma aha maanta marka rabbigaa laga boqo subxaanahu watacaala halkaas waxaan uga soo baxnay adkaartii bacda yani bacda salaati alcasri wa bacda salaati subx darafay nahaar qaybtii saxiixaadi ee uu ka soo qoray alkelimu dayib waa intaas maa yuqaalu cinda almanaam wixii la odhan lahay marka la seexanayo agteeda oo marka la seexanayo la akrin lahaa xadiid xadiidka labaatan iyo afar kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam idaa araada kolkau doono an yanaama inuu seexdo qaala wuxuu dhahayay biisminka allahuma amuutu wa axyaa rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa kolkau doono inuu seexdo wuxuu odhanayay biismika magacaaga ayaan allahuma allah allah ayow amuutu ku dhimanayaa wa axyaa ku noolaan allah ayuu magacaaga ayaan ku dhiman kuna noolaan macnuhu waxa weeye isimkaaga ayaan ku seexanayaa hurdadana uga soo kacayaa lianna hurdadu waa geerida ayay walaalo tahay sida macruufka oo la garanayo oo qofku markuu seexdo ogaarka waaka ka taga sidaas ayayna ku shabahdaa geerida wa ida stayqada min manaami hurdadiisa markuu ka soo kacana wuxuu odhanay alxamdu lilahi aladi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur alxamdu mahadlilaahi allah ayaa xamdi u sugnaaday aladi allihii axyaanaana nooleeyey bacda maa amaatanaa markii aan dhimanoona dilay ka gadaal wa ilayhi alle ayaana annushuuru marjica loo laabanaya u ahaaday rabbi subxaana watacaala ayaa nushuurka iyo marjica loo laabana ahaaday hurdada markuu ka soo kaca saasuu ohan jiray sala allahu alay wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray alxamdu lilahi aladi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nusuur markii la jiifanayana biismika allahuma amuutu wa axya arrimahaasoo iyo waayo qofka ku filan hadduu rabbigii ka baqanaya isagu xadiidka labaatan iyo shan kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa idaa awa ilaa firaashi firaaskiisa marka u tago yani idaa awa kolka u damo ilaa firaashi kulla laylatin laylo kasta firaaska markau tago laylo kasta waxuu saman jiraa lagu yiri jamaaca kastay labadiisa kafay u jimcin jira waa labada gacmoode tuma nafada wuu ku afufayo rasuulku sala allahu alay slam fiimaa labada dhexdooda faqaraa fiimaa wuxuu ku dhex akrinayay qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi lfalaq waqul acuudu birabbi nnaas uma yamsaxu waa ku masaxaye bihimaa labada gacmood mastadaaca intuu karo oo min jasadii jirkiisa ka mida ayuu marinayay sala allahu alayh wasalam yabda-u waa bilaabaya bihimaa labadooda calaa ra'si wa wajhi rasuulka sala allahu alayh wasalam gacmihiisa markuu suuradaha ku akriyo gacmihii oo kulansanayo wuxuu marinayay jirkiisaoo idil waxuuna uga bilaabayay madaxa iyo wejiga iyo wamaa aqbala min jasadi wixii kaloo soo qaabilo oo jirkiisa ka mid ah yafcalu daalika salaata maraat arrinka ayuuna saddex jeer samaynayay oo waxaa loola jeedaa gacmaha ayuu sugayna qulwallow ku aqrin bira bilfalaq bira binaas waa ku abubi jirkoo marinaya markaas ka gadaal haddana saddexaad laba soo marinaya rasuulka sala allahu alayh wasalam firaaskiisa markuu tago gacmahu isu geynayay macwadataynka iyo ikhlaaskuu ku akrinayay jirkiisawna marinayay sala allahu alayh wasalam rasuulka sala allahu alayh wasalam waad u jeedaan qof walboo muslimo siduu rabbiga u magangelayo jirkiisana oo u marmarinayo suuradaha waaqiye qur-aanka ka mid ahaa saddex jeer ayuuna samaynayey saddexda in laga badiyo lama baana ama laga yareeyo xadiidka daahirkiisuna wuxuu ku cadiyay saddexda jeer habka loo samaynayo inuu yeeyi saddexda suurood iskumar la akriyo sida saddexda suuradood iskumarka loo akrinayaana waxa weeye qul wallaha ayaa la akrin birabbilfaraq baa lagu xajin birabbinaas gacmaha ayaa lagu abuubin jidhka ayaa la marinayaa mar kale sidaa mar kale sidaa saddexda jeer saas baa laga samaynayaa kolka dadka muslimiinta rabbigood ha magan galeen daacada allana ha ilaaliyeen qofka muslimkaana qur-aanka uu isku daweyn karaa hadduu xarunsado dhib kuma sugna oo waa lagu akrin karaa macnaha laakiin waxyaalaha ka bedeleen oo dadku ku shaqaystaan lama ogolaa xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidka labaatan iyo lix abu hurayre waxaa laga wariyey radia allahu canhu annahu isaga aadin inuu u yimid aadin ku yimaada oo yaxduu min asadaqati sadaqada guranaya ku socdaah oo sadaqada inuu gurto raba ayaa ii yimid buu yidhi abu hurayra wa kaana abu hurayra wuxuu ahay qad jacalahu nabiyu sala allahu alayh wasalam calayha laylatan bacda layla rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa abu hurayre u dhiiba baa lagu yidhi dhowr habeen oo habeeno kala dambeeyo ah xoolaa sakada ah oo sakaatulfidriga oo meel laysugu keenay falamaa kaanat ilaylati taarika layladii saddexaad markay ahaatay qaala wuxuu abu hurayre ku yidhi waad igu soo laalaabatay ila arfacanaka ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam qisadaada rasuulka allaan gaarsiinaya markaas wuxuu ku yidhi hurayre rasuulka sala allahu alay wasalam kolkuu xoolaha sakaatulfidrigaa raaciyey oo habeen habeen ka dambeeya macnaa dhowr habeen oo la joogay ayaa waxaa u yimid markastaba nin ninkaasu raashinka ayuu faraqa ku guranayay abu horayra wuxuu qabtay laba jeer sakaatu intafa iyo tabitii ayuu iska dayey markii saddexaad kuma daynayo ayuu ninkii abu hurayre ku yidhi abu hurayre ayaa wuxuu yidhi ninyow ma aan ku daynayo oo mar kastaba waad soo laabataa ballantana waad ka baxdaa ilaa rasuulka kuu geynayay sala allahu calayh wasalam kolka ninkii imaanaya raashinka guranaya wuxuu yidhi dacnii ucallimuka kalimaatin yanfacuka allahu bihin iga tag abu hurayro waxaan ku barayaa kelimooyin allah uu kugu anfacee kelimooyin rabbi kugu anfaco ayaan ku barina niyow isiiday ayuu yidhi wa kaanuu axrasa shayin cala alkhayr asxaabtuna waxay ahaayeen shay kuwa ugu dadaalka badan khayrka oo marka wanaag loo sheego way jeclaan jireen inay qaataan ayayna rabeen wayna u degdegi jireen ninkii wuxuu ku yidhi abu hurayre idaa awayta ilaa firaashika faqra aayat alkursiy firaashkaaga markaad u dumantid oo degtid aayadda la yidhaha aayat alkursiyi akri oo ka bilaabanaysa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum xataa taqdimaha ilaa aad ka dhamaysid ayuu ku yidhi fainahu lan yazaala calayka min allahi xaafid sidaa haddaad yeeshid ka suuli maayo adiga dusaada xagga rabbi ilaalihi inuu uga yahay walaa yaqrabuka shaydaanun xataa tusbix shaydaanad kuma soo dhawaanayo ilaa aad ka waabariisanaysid oo wax ku imaan karaa ma jiraan oo rabbi baa ku badbaadinaya adigu sidaas yeel ninkii ayaa abu hurayre sidaa ku yidhi abu hurayra wuu iska deegay xoolihii ayuu fii qaatay oo faraqa ku furta wuu iska degay rasuulka sala allahu alayh wasalam waa berigii markii abu hurayre sheekaysteen oo qisadii qisadii u sheegay waxuu rasuulku yihi sadaqaka wawa kaduub yaaka shaydaan waa kuu run sheegay laakiin beellow waayo kaasu waa shaydaan oo kuu run sheegay oo aayatul kursi akriskeeda faa'iidada waa leeday oo nicmadaas waa laga gaaraa qofka diinta bartee ku dhaqmee ku socda waana uu guulaysanayaa laakiin isagu waa beelooba waa shaydaan buu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidkaa bukhaari baa soo saaray axad walba muslim oo rabbigaa ka baq oo ka faa'iidaysto khayraadka ku dadaal nicmo weyn weeye aayatul kursiga qofka akristaa sida u badbaadaya markaad aragtid riwaayado kalena waa kuwa yidhi salaada marka laga baxo qofka dab akrista mar walbaba jannada inuu dhinto un baa ka xigta oo kali ah ha laga faa'iidaysto rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala xadiidka labaatan iyo toddoba nabiga sala allahu alayh wasalam waxau yidhi man qara'a alaayatayni min aakhiri suurati albaqarata fii laylatin kafataan axadkii akriya laba aayadood oo suurat lbaqara aakhirkeeda ka mida habeen dhexdi way kaafinayaan wax walboo la kaado iyo dhibaatoo idin bay ka kaafin ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam dhibaatoo dhan bay qofka ka badbaadinayaan aayaadkaas ayagaana ugu filan cibaado iyo khayraad habeenimadii qofka bukhaari iyo muslim baa soo saaray axad walbo muslim ow rabbigaa ka baq oo waxaad ku dadaashaa adduun iyo aakhira si ou rabbi kuu nabadgeliyo inaad makhluuqa alla nabadgelisid oodan ummadaba u dhibin oo aan dartaa uma dhibaato loo soo gaadhisin xadiidka labaatan iyo sideed rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yihi allahu alayh wasalam waxau yihi idaa qaama axadukum can firaashi axadkiin hadduu ka kaco firaashka uu ku jiifo habeenimada uma rajaca ilayhi kolkaa ka gadaana ugu soo laabto falyanfudhu bisanafati izaari ha ku jafo macawista uu xiran yahay ama marada uu qabo darigteeda sidaas ayuu yidhi sala allahu alayhi wasalam axadka haddii uu ka kaco booska uu ka hurdayay habeennimadaas dibadeed suulida uu galo ama meel kale ee u soo laabto waa inuu maradiisa daribteeda ku jafo talaata maraad ayuu ku jafayaa ayuu yidhi sala allahu alayhi wasalam maxaa yeelay fa inahu laa yadri maa khalafahu calayhi bacda isagu ma uu ogaa wax u soo dabamareeyey firaaskii uu ka kacay rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ma garanayo inta uu ka maqnaa firaaskii waxa ku yimid sidaa darteed waa inuu maradiisa daribteeda ku jafaa qofku wa ida intajaca falyaqul marka uu jiifanayana ha yidhaahdo biismika rabbii wadactu jambii wa bika arfacu fain amsakta nafsii farxamhaa wain arsaltahaa faxfadhaa bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi kolka uu jiifanayana ha yidhaahdo dhinaca dhulka dhigo biismika magacaaga ayaan rabbii rabbigayow wadactu ku dhigaa jambii dhinacayga fa bika adiga awoodda aada isiiday iyo magacaaga iyo awooddaada ayaan arfacu sara ugu soo qaadaa isimkaaga ayaan dhinacayga dhulka ku dhigayaa wa bika ay wa biismika adiga magacaaga cadamadaada iyo awooddaada ubaad iska leedahay cuskasho aan cuskanayo iyo awooddaadaas ayaan arfacu sara ugu soo qaadayaa haddana oon dhulka uga soo qaadaa fa in amsakta nafsii nafsadayda haddaan haysatid oo ay sida aan u seexday nafta iiga baxdo farxamhaa allaha iyo ugu naxariiso wa in arsaltaa haddaad soo daydana faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin allahayow naftayda xifdi oo ilaali sidaad addoommadaada saalixiintaa u ilaalisay oo kale sidaas ayuu oranayay sala allahu calayhi wasalam axad walboo muslima waxaa laga doonayaa inuu rabbigii ku xiraado hadduu jiifanayo iyo hadduu soconayo iyo hadduu doonayo shaqo inuu qabsada intaba ducadaas ayadaa bal wanaaggeeda arag magaca magacaaga ayaa rabbigow dhinacayga dhulka ku dhigayaa sarena uga soo qaadaya naftayda haddaad haysatid rabbigow ku naxariiso haddaad soo daydana naftayda u ilaali sida dadka saalixiintaa aada u ilaalisay oo kale xadiidkaasi waa xasan waxaana soo saaray tirmidi ibnu maaja iyo ibnu sunni rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxau yidhi faida istayqada axadukum falyaqul axadkiin hadduu hurdada ka soo kaco ha yidhaahdo alxamdu lilahi aladii caafaanii fii jasadi waradda calaya ruuxii wa adina lii bidikri sala allahu alayh wasalam ha yidhaahda ayuu yidhi qofku alxamdu lilahi aladii xamdi iyo mahad waxaa iskale allaha caafaanii fii jasadii aniga jirkayga ii caafiyey waradda calaya ruuxii ruuxayga ii soo celiyey wa adina lii bidikrii oo dikrigiisa iyo xuskiisa iyo ammaantiisa ii ogolaan oo iimay maxaa yeele haddaan rabbi kutusin kuuna fududaynin carabka kalema imaan kartid adugu waayo allah subxaanahu watacaala waa rabbiga awoodda aad kuxusayda kuu yeelay hadduu doono xibnahaaga ayuu gengejinayaa hadduu doono shaydaanbuu kuu hogaaminayaa markaasad khayrkoo idin gala maraysaa sida uu sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam marka rabbi ayaan weydiisanaynaa inuu khayrka nagu hanuuniyo xayaasadeennana inta ay nagu jirto oo naga dhigo dad diinta u shaqeeya oo u taagan daacada rabbi naftana uu nooga qaado dariiq wanaagsan annagoo ku soconoo shahaado uu nagu arsuqo allah axad walbow dadaal oo rabbigaa ka cabso xadiidka labaatan iyo sagaalaad qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku ku yidhi licaliyin wa faatima cali iyo faatima alaa adullukumaa sow idinma tusiyo calaa maa huwa khayrun lakumaa min khaadimin khaadim wax idinkaga khayr badan oo idinkaga fiican maray rasuulka weydiisteen sala allahu calayhi wasalam qof u adeega ayuu ku yidhi khaadim laydin siiyo wax idinkaga khayr badan sow idinma tusiyo idaa awaytumaa ilaa firaashikumaa firaaska aad ku hurdaysaan markaad tagtaan fasabbixaa salaatan wa talaadiin soddon iyo saddex jeer subxaana allahi ihaahda waxmadaha salaatan wa talaadiin soddon iyo saddex jeerna alxamdu lilahi iraada wa kabiraha salaatan wa talaadiin soddon iyo afar jeerna allahu akbar iraahda ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala cali wuxuu yidhi famaa taraktuhunna kama tegin adkaartaas mundu wakti laga bilaabo samictuhunna aan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qiila lahu cali waxaa lagu yidhi walaa laylata sifiin xataa dagaalkii sifiin markuu dhacayay kama aadan tegin miya qaala wuxuu yidhi walaa laylatu sifiin xataa sifiin kama aanan tegin habeen ma aanan dhaafin sida uu rasuulku iigu sheega uu yihi sala allahu calayhi wasalam waa boqol oo soddon iyo saddex waa subxaana allah alxamdu lilahna waa soddon iyo saddex allahu akbarna waa soddon iyo afar sidaas ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wax walba oo xoolaa oo laydin siiyo taas ayaa idinkaga wanaagsan ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa soo saaray bukhaariya muslim axad walboo muslimaho ogaaw horo kastaoo lagu siiyo waxaa kaga qayb badan adigoo rabbigaa dikrigiisa carabka ku haya waayo waad ujeedaa rasuulka sala allahu calayh wasalam inantiisii iyo ninkii qabay oo cali ahay oo in adeerkaa wadana aada u jeclaa xoola meeshau siin lahaa markaad seexanaysaan adkaantaas inaad akridaana wax walboo laydin siiyo xoolaa idinkaga fiican buu ku yidhi waayo kayd aakhira idiin noqonayaan ee xooluhuna adduunkay ku dhamaanayaan qofka maanta aad yani aadan xoolasiina waa ku ciloobaya war qofkii rabbigaa ka cabsi kugu yihaahda oo diinta alla wax kamida kuu sheega nicmo laysi siiyo midda ugu weyn ayuu faraha kaa saaray walaalkaaga iyo ehelkaaga runtaana qofkaas ayaa ah war muslimiinow rabbigiinka baqda oo maadada jacaylkeeda iska daeyo diinta ujeeda xadiidka soddonaad kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa araada markau doono an yarquda inuu jiibsado wadaca wuu dejinaya yadahu yumnaa gacantihiisa midig taxta qadihi dhaboorkiisa hoostiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam kolkau doono inuu jiibsado dhaboorkiisa midigta ah ayuu gacanta yani gacantiisa midig ayuu dhaboorkiisa midigta u barjinayay oo gacanta midig buu barkanaya macnaha uma yaquulu markaas ka gadaal wuxuu odhanayay allahuma qinii cadaabaka yawma tabcadu cibaadaka allahayuu iga dhown cadaabkaaga maanta aad addoommadaada soo saaraysid allahuma qinii cadaabaka allahayuu cadaabkaaga iga dhown yawma tabcadu cibaadaka maalinta aad addoommadaada soo saaraysid sidaas ayuu odhanayay sala allahu calayh wasalam waa xadiid saxiixa oo sunanka iyo qeybkooda qoreen xadiidka soddon iyo kow kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashii firaaskiisa marka ou tago qaala wuxuu oranayay alxamdu lilahi aladii adcamanaa wa saqaanaa wa kafaanaa wa aawaanaa fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wiya alxamdu mahad iyo ammaan ballaaran lilaahi alla ayaa xamdi u sugnaaday aladi allaha adcamanaa na guudiyey wasaqaanaa na waraabiyey oo wax la cuno iyo wax lacbana siiyey wa kafaanaa na kaafiyey oo naga kaafiyey isaga keyrkiinaan wax ka dalbano wa aawaanaa na dumay oo meel ay aan ku hoyano iyo hoyaan noo sameeyey fa kam badanaa minman axad laa kaafiya lahu wax kaafiya aan lahayn oo rabbigii ku xirayn oo meel oo wax weydiista aan lahayn walaa muwiya meel oo u dunuultago koydana aan lahayn rabbigiina kaafiyey oo cabid iyo cunto iyo hoyaanna siiye oo na ilaaliyey ayaa mahad iskale ayuu odhanayay sala allahu calayh wasalam qofka muslimkaa rabbigaa ku maali oo rabbigaa nicmada weyn oo kuu galay uga mahali ma haddana waxaa la yidhaha diinta alle in la barto oo loo shaqeeyo oo dadka la gaarsiiyo oo nafsadaada alla daji loo bixiyo oo diinta sidaa loogu shaqeeyo waray kayrka ku socda oo daacada alle dad ilaaliyo oo diinta ku socda noqda muslimiinta oo aada guuraysateeni xadiidka isagaa muslim baa soo saaray xadiidka soddon iyo labo amara sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu amray rajula nin idaa aqada madjacahu makaanka uu jiidsanayo kolka u tago an yaquula inuu yidhaahdo allaahumma anta khalaqta nafsii wa anta tatawafaaha laka mamaatuha wa maxyaaha in axyaytaha faxfadha wa in amataha faqtir laha allaahuma inii as'aluka alcaafiya allaahuma ya allah allahayow anta adiga ayaa khalaqta abuuray nafsii nafsadayda wa anta adiga ayaa tatawafaaha oobsanaya oo nafta iga qaadaya laka waxaa kuu sugan mamaatuha nafsadayda geerideeda iyo wamaxyaaha nolosheeda intaba in axyaytaha haddii aad noolaysid ood xayaatada igu soo celisid ama igu jirto faxfadhaa allahayow xifli oo ilaali oo wax lagu cadaab galo iga ilaali weeye oo xaqa igu ilaali wa in amartaha haddaad disho xayaatada iga qaadana fakfir laha allahayow u dhaaf nafsadayda dembiga iyo qurunka ay ku jirto allaahuma inii as'aluka alcaafiya allahayow waxaan ku warsanayaa wax kasta oo la kaado inaad iga caafido ood iga ilaalisid ood iga dhowtid adduun iyo aakhiraba inta la kaanayo dhibaatada leh sidaas ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam dhex nin saxaabiya isagoo la hadlayo xadiidkaa muslim baa soo saaray xadiidka soddon iyo saddex kaana sala allahu alayh wasalam rasuulka allah wuxuu ahaa yaquulu mid ku qawla idaa awaa ilaa firaashi firaashkiisa markuu tago wuxuu qoran jiray sala allahu alayh wasalam allahuma raba asamaawaati wa raba alardi wa raba alcarshi alcadiim rabbana waraba kuli shay faaliqa alxabdi wannawa wamunazil altawraati walinjiili waalqur'aan acuudu bika min shari kuli dii sharin anta aakidun binaasiyati allahuma anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay aqdi cana dayna waqninaa min alfaqri xadiidka muslim baa soo saaray rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa inuu yidhaahdo allahuma raba asamaawaati wa raba alardi allaha samaawaadka iyo ardada rabbiga u ahow wa raba alcarshi alcadiima carshiga weyn oo caliimka rabbigiisa ahow rabbanaa wa raba kula shay allaha rabbigeena oo annagana qalgay ahow shay walbana rabbiga qalgay ahow faariq alxabdi wannawa xabadda dambala marka aysan geedgeedku soo dhalanayo xabadda iyo lafta timirta allaha dambala allaha ahow wamunazila atawraati walinjiili waalqur'aan oo tawraat iyo injiil iyo qur'aan la soo dejiyayo acuudu bika min shari kuli dii shari allah waxaan kaa magan gelayaa allahayow mid walba oo shar leh oo shar u saaxiiba shartiisa anta aakhidu binaasiyati ood adigu tahay mid foodiisa haya waayo wax walba oo dhaqdhaqaaqaya oo wax qaribaya rabbi subxaana watacaala adoon u yihid marka rabbi oo wax walbao sharle shartooda kaa magan gelayo foodayahay foodooda adaysid macnaha tasarufkooda waa gacanta kuhay wax walbana allah ku tasarufaya macnaha allahuma anta alawalu falaysa qablaka shayun allahayow alla horeeyaasoo wax kaa horeeya ma jiraan wa anta alaakidu falaysa bacdaka shayun alla dambeeye ayaa tahay oo wax kaa dambeeyo adiga gadaalkaaga noolaanayaa ma jiraan oo laoran maa inta kale inta dhamaato rabbi taga ayaa ilsooharaya wa anta daahiru falaysa fawqaka shay alla daahira oo sarreeyaasoo wax adiga kaa koreeyaa ma jiraan wa anta albaatinu falaysa duunaka shay alla dhow ayaa tahay oo wax walba cilmigiisa iyo samcigiisa iyo basarkiisa kula socda oo wax kaa sugayaa ma jiraan aqdi cana dayna allahayow daynta naga bixi waqniha min alfaqri oo faqriga naga deer daynta naga bixi oo xuquuq bani aadam naga bixi oo xaqaaga kuwa ilaaliya naga dhig oo faqriga allahayow naga deer oo bani aadam ha noo baahinin ee dad adiga subxaanahu watacaala mar kasta kuu baahan oo ku baryayo ku tala saarta naga dhig qalbigana hodantinimo ugu jirto iyo deertoonaansho ay adiga kuuga deertoonaan sidaas ayuu oranayay sala allahu calayhi wasalam ducadaas cajiibkale marka la seexanayo ayuu nabigu akrin jiray sala allahu alayh wasalam xadiidka soddon iyo afar qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxau yidhi idaa aatayta madjacaka makaankaad jiibsanayso kolka aad tegtid fatawada wayse qaado wudu'aka lisalaad macnaha meesha aad jiifanaysa markaad tegi rabtid weeye ee markaad tagta ka gadaal qofka ku wayse qaadan maysid markaad makaankaad seexanaysa inaad tagto oo aad jiibka ugu dambeeya aada seexanta aada rabtid oo inay cabaar iska joogjoogta ma aha waa dad seexanaysa fatawada wayse qaado wudu'aka lisalaad salaada wayse qaadkeeda oo kale uma markaa ka gadaa isdajic jiibso calaa sidqika alaymani dhinacaada midigtaa us u jiibso waqul ilah marka allaahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawwadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka rakbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت تعالى صلى أيوه صلى الله عليه وسلم فإن مت هدأت مسجده من ليلتك هناك قاعد مت واضمتي على الفطرة دين الإسلام كدوشي لآيات كل مطي واجعل يال كل كلماتك آخر ما تقول waxaa ku dhawaaqdo waxaa ugu dambeeya ka dhig buu yidhi sala allahu calayhi wasalam sayxaanka ayuu ku qoran yahay marka aad soo weysa qaadatid dhinacaada midig ku jiifatid waxaad tidhaahdaa oo waxaad akrisa ugu dabamaridaa allahuma aslamtu ilayka allah ayuu naftayda adaan kugu sallimin wawajahtu wajhi ilayka daatadaydii adaan kuu soo jiheeyey oo isu kaa dhiibay wafawwadtu amri ilayka amarkayga adaan kuu bandhigay oo kulligii yani kuu dhiibay waaja'tu dahri ilayka dhabarkayga adaan kugu tiiriyoon kugu tiirsado meel kalan xuskanaya ma lahan rakbatan anigoo jerinaya khayr iyo sawaab fara badan xaggaaga warabatan ilayka cadaabkaagana ka baqanaya laa malja laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka meel la magan galo iyo makaan loo cararo oon cadaabkaaga la looga koraa ma lahan ilaa adiga in lagu magan gala maahay aamantu bikitaabika aladi anzalta allah ayuu rumeeyey kitaabka aad soo dejiday wa binabiyika aladi arsalta waana rumeeyey nabiga aad soo dirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaas hala akriyay ayuu ducooyinka marka la jiibsanayo la akriyo midda loogu dabamariyo weeye ninkii ay ku yani akriyeen ku seexdaan hadduu dhintana fidradii islaamkuu ku dhintay haddii oo waabaristaha khayr fara badan ayuu asiibayaa ayuu rasuulku ku yidhi riwaayad kale sala allahu calayhi wasalam haddaba axad walba oo muslima u rabbigaa isku xir oo daacada alle ku dadaal oo dariiq walbood marayso waxaad rabbigaa kula koodi laheyd rasuulkii allah ku koroo kuu sheegay ee diintaan qof ku jajaban oo bartee ku dhaqmeen ayada ku socda noqo waa dariiqa lagu guulaysto diinta islaamku yee halkaas ayaan uga guurnay ducadii marka la jiibsanayo la akrin lahaa maa yaquuluhu lmustaydidu min nawmihi layla wixii uu oran lahay qofka hurdadiisa ka soo kaca rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidkaas soddon iyo shanaad waxaa laga wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi man tacaara ay man istayqada qofkii soo baraaruga min alleyli habeenkii oo hurdada ka soo kaca oo faqaala markaasu idhaahda laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir alxamdu lilah wsubxaana allah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim uma markaa dibadeed qaala yidha allahuma kfirlii allah ayuu ii dhaaf ow dacaa ama rabbigii wax alla wixii ou rabo kala weydiista ustujiiba lahu waa la ajiibayaa ducadiisa fa in tawada'a hadduu waysaqaadku isla markaa waysaqaad aado ee wasallaa ou dukadana qubilat salaaduhu salaadiisa ayaa la aqbalayaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waa axadkii hurdada inta ka soo baraaruga adkaartaas ahriya waa adkaar qof walba oo muslima macnaheeda garanayo oo hadda aan loo baahnayn inaan dib ugu laabano inta ayuu doonaya wanaagga macnahooda way garanayaa qofkii aan garanayna horay ayaan usoo macnayn oo ka heli doona kolka axad walbo muslimo yaa lagaa fasan arkaantaad markaad hurdada ka soo kacda haddaad akriso rabbiga haddaad baridana baryaha lagaa yeeli haddaad soo weyso qaadato salaad ku dukatana salaadaa laga aqbalin xadiidkaana saxiixa ayaa baray xadiidka soddon iyo lix rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi mancara waa ilaa firaashi axadkii firaashkiisa ku dulmoo qacalkuu jiifahaya taga baacidan isagoo baacida oo qubays waajiba aan lagu lahayn ee wayse qaba haddana lam yanqalib saacatan min alleyl isma gediyo saacada habeenka kamid ah oo yashalu laha alle oo weydiisto shay-an oo min khayri dunyaa walaakhira adduunka iyo aakhirada khayrkooda kamid ah ilaa uu inta isagoo daahir qaba dahaaro qaba tago firaashkiisa seexdo saacad habeenka kamida inta iskadii ou rabbi waxuu rabo weydiisto actaahu llahu iyahu rabbi waa siiyaa wax alla waxuu weydiisto waa haddii uu adduuniya aakhira khayrkooda weydiisto usan dembi iyo waxaan loo baahnayn alla weydiisan khayr addunya walaakhira hadduu alla weydiisto dahaarana ku seexday waa la siinayaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka waa xadiid xasana ibnu sudi baana soo saaray marka axad walbow rabbigaa ka cabso oo ku seexo dahaaro iyo wanaag iyo dikriga rabbi xadiidka soddon iyo toddobo cali nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi oo xadiidaa horey usoo aragnay ida istayqada axadukum falyaqul axadkiina duhurtada ka soo kaco ha yidhaahdo alxamdu lilahi aladii radda calaya ruuxii wa caafaanii fii jasadii wa adina lii bidikri alla ayaa mahad iskale ruuxa ii soo celiyo jirka ii caafiyo asaga dikrigiisa ii ogolaaday waa xadiid xasana oo adruqiisa ay wanaagsan tahay xadiidka soddon iyo todobo kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucallimuhum kii bara muslimiinta min albadaci badac hadduu ku yimaado iyo argagax ama naxdin ama qofku wax ka baxo ka baqo kelimaad uu qofku akristo ayuu bari jiray wuxuu rasuulku odhanayay sala allahu calayh wasalam uu dadka barayay inuu qofku ku dhawaaqo marka hurdada ka soo naxo acuudu bikalimaati illahi taama min qadabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini wa an yaxduruun acuudu waxaan magangelayaa bikalimaati illah alla kelimooyinkiisa ataamata ee taamka ah min qadabii ayaan ka magangelayaa caradiisa wa shari cibaadihi addoommadiisa shartooda ayaan ka magangelayaa wa min hamazaati shayaaiini shayaadiinta yani kuduuradooda ama simbiririxintooda ama sooxaadir yani imaanta inay ii yimaadiin baan ka magan gelayaa iyo waan yaxduruun inay ii soo xaadiraan hamasaadka waxaa la yidhaha khawaafirta allati yaxduraa biqalbi linsaan insaanka qalbigiisa igu soo tuurayaan inay balaayo igu soo ridaan oo ii soo xaadiraan baan rabbi ka magan gelaya oo shaydaanku waswaasiyo sidaas ayuu odhanayay sala allahu calayh wasalam abu daawud iyo tirmidi iyo qayrkood baa sanad fiican ku waday marka axadkii argagaxa waa inuu ducadaas akristo ma aha inuu rabbi qaybkii u calaacalo yidhaahdo bal awliya iyo qolo kala ay ilaaliso axadka muslimkaa waxaa badbaadi kara rabbiga khalqay oo kale ah rabbi ayaana la doonayaa qofku inuu magan galo asmaadiisa uu ku badiyo iyo sifaadkiisa wan wanaagsan rasuulka sala allahu calayh wasalam ducooyinka uu dadka u dirana waa inay rabbigood ku baryaan kuna magan galaan way bartaan si ay u liibaanaan maa yasnacu man man ra'aa ru'ya wixii uu sancayn lahay qofkii arka ru'yo xadiidka soddon iyo sagaal abu salama ibnu cabdiraxmaan ninka la yidhaaho taabicigaa wuxuu yidhi samictu abaa qataada ibnu ribciyin ayaan maqlay oo ku qowlaya rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaan maqlay oo odhanaya alru'ya min allah ru'yada wanaagsan oo xagga rabbibay ka timid waalxulumu min ashaydaan waxyaalaha xun ee qofku hurdada ku arkaana xagga shaydaanka ayay ka yimaadeen fa idaa ra'aa hadduu arko axadukum shay-an yakraha shay uu kacanayo axadkiin hadduu arko falyan falyanfud can yasaarihi talaata maraat dhinaciisa bidixdaa saddex jeer haw canduusufa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam ida staydada markuu hurdada ka soo kaco walyatacawad billahi min sharihaa alla subxaanahu watacaala ha ka magan galo waxyaalaha ou arkay shartooda fa innahaa shaygaas xun ee ou arkay lan tadurahu in shaa allah alla hadduu doono dhibin mayso dariiqaas hadduu maray qofku shay ou kacanayo hadduu ku ruyoodo dhinaca bidix saddex jeer canduuf ha u tufo rabbina ha ka magan galo qof bani aadana yuusan u sheegin waxba ka dhibi mayse ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam abu salama wuxuu yidhi ninka taabiciga in kuntu waxaan ahay la araa mid arka arru'ya ru'yo iyo arrimo oo ii ayadu asqalu culays badan calaya dushayda min aljabali buur falamaa samictu markaan maqlay bi hada alxadiid famaa kuntu ma aanan ahayn ubaaliha mid u aaba yeedha xadiidkaas markaan maqlay ka gadaal wax kastoon ku ru'yahoodo ma aanan aaba yeeli jirin laakiin waktigii hore dhibaatooyin badan ayay arrintu igu haysa buu yidhi wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa in kuntu waxaan ahay buu yidhi araa mid arka arru'ya ru'yo oo tuhimuni aniga imurjido i dhibaato gelisa xataa samictu abaaqataasa markaan maqlay oo ku qawlaya wa anaa kuntu waxaan ahay la araa mid arka arru'ya ru'yo fatumridunii ijirisiiyoo la jirado ayaan ahaan jira uu yidhi mid arka xataa samictu ilaahaa maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam oo yaquulu ku qawlaya alru'ya saalixatu ru'yada wanaagsan oo min allahi xagga rabbi bay ka ahaatay ee faidaa ra'aa hadduu arko axadukum maa yuxibu wax uu jecel yahay falaa yuxadid bihi yow sheekoonin ilaa man yuxibu qof uu jecel yahay mooyee qof kale yow u sheegin wa idaa ra'aa hadduu arko maa yakrahu qofku wax uu kahanayana falaa yuxadid bihi yow u sheegin qofna yowsan u sheekoonin walyadqul canyasaanihi halaata dhinaciisa bidix saddex jeer haw canruuf tufo walyatacaawad billahi min ashaydaani arajiim shaydaanka naxariista laga durjiyana allaha ka magan galo min shari maa